الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلاابنيا آيات سغاشن iyo toddobaad ee kamid ah suuratul mu'minuun qaala tacaala وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأن كسو جرني وأن سواهيني في تفسير سورة المؤمنون نبي قال الله عليه الصلاة والسلام وقل وحد هذا لي النبي الله محمد عليك الصلاة والسلام rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow acuudu bika ilaahayow waxaan kaa magan galay oo aan adiga ilaahayow kaa magan galay rabbibuu magan gelayahay min hamasaati shayaadiini shayaadiinta nasaqaadkooda gujintooda hamasaad gujinnada iyo waswasada shayaadiinta ayaan kaa magan galay sidaa dhibaa leehi oo ilaahay ka magan gal ilaahay baa abuuray shaydaanka wax kale oo kaa difaaci kara ma jiraan adiguna uma jeedid ilaahay inuu kaa qabto mooyaane cid kale oo kaa qaban ka dhahay ma jidho waxaa dhahdaa marka rabbi yaa rabbi rabbigaygiyo acuudu waan magan galay bika adiga ilaahay waxaan kaa magangalay oo aan adiga kaa magangelaya min hamasaati shayaadiini shayaadiinta wasaawistooda waswasooyinkooda iyo gujintooda taas baan ilaahay adiga kaa maanga ummaddaa marka loo soo marinayaa nebiga lagu hanuuninaya war sidaas sameeya baa la leeyahy sidaas sameeye waacuudu waan magangalay bika adiga rabbi rabbigaygiyo an yaxduruuni shayaadiintu inay igu soo xaadiraan inayba gujin la yimaadaan iskaba dhaafi tanaaba kasii xeel dheere inayba aagaygaba yimaadaan oo ay ugu soo xaadiraan ila adkaartay aayadahan aayadaadka adkaarta ka mid yihin waxa weeyaan ilaahay baa magangelaysaa shayaadiinta iyo balaayadaas ayaa ka magangelaysaa salaadda markaan tukado inay gujiyaan oo igu soo xaadiraan ama markaan qur-aan akhrinayo ama markaan dhimanayo mar dad baa markay dhimanayaan shayaadiintu karkaarka weydaarinaya oo ay weecinayaan iyo wixii la mid a waxaasoo dhan baan ilaahu kaa magangalay kaa weeya marka ilaahay baa laga magangelaya haddaa ilaahay ka magangeshid ilaahay waa kaa qabanaya gaar ahaan salaada iyo markaa gelis qur-aanka iyo waa iyada layska naaraya shaydaanka qofku markuu sii dhimo meelaha khatarka ah taa weeye waxaa jira xadiid imaamu tirmidi uu wariyey imaamu axmed iyo imaamu abu daawuud tirmidi xasan buu ku sheegay bayhaqina wariyey camar bnu shacayb can abiihi can jaddihi baa laga wariyaa xadiidkaa wuxuu aha nebigu wuxuu aha calayhi salaatu wasalaam kiina bare kelimooyin aan dhahno markaan seexanayno si aanan argagax iyo qarow iyo waxyaalahaas noogu dhicin bismi illaah acuudu bikalimaati illaahi taammati min qadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadihi wa min hamasaati shayaadiini wa an yaxduruun intaa kooban wuu akhrisanayaa qofka cabdullaahi bn cumar yucallimuhaa man balaqa min awlaadihi qofkii qaangaaro carruurtiisa ka mid ah waa beri jir an yaquulahaa cinda noomi markuu seexanayo inuu ducadan akhristo waman kaana minhum sagiiran qofkii yarna laa yacqilu an yaxfadaha inuu xafido aan garan karinna katabaha lahu waa u qori jirayo fa yucalliquhaa fii cunuqihi luqunta u suri jira si uu ducadan ay ugu noqoto xirsixir waxyaalahaasoo dhan baa ilaahay laga magangelayaa shaydaanku inuu ku derdero ilaa waa waa dhib badan yahay shaydaanku xataa idaa jaaa markuu u yimaado axadahum midkood almowtu baa faacilkiia mowtki markuu u yimaado intaasaa soo dhex gashay hadalkii waxaa lagu noqonayaa arrinkii laga warramayay gaaladii aayaadkaa horaa soo dhex galay arrintii horeoo socota midkood markii mowdku ku soo xaadiro oo dhibaatadiisa arko qaala wuxuu yidhaahdaa qaala wuxuu yidhi macnaa wuxuu dhihi doonaa wey xataa idaa jaaa markuu u yimaado axadahum midkood almowtu qaala uu yidhaahdo qaala wuxuu dhahayaa rabbi rabbigaygiiow irjicuuni i celi markuu dhibaatada arko adduunye igu celi siiqatuljamci baa hadda lagu keenay waa litacdiim baa layihi irjicuuni irjicuu wowdan waa jamcaas muxuu yahay rabbi keliya weeyaan irjicuuni tacdiimin wey irjicuuni i celi wey xataadani ibtidaa'iyo weeyaa layidhi xataa idaa jaaa markuu yimaado axadahu midkooda almowtu oo u yimaado qaala rabbi irjicuuni wuu dhahaya maca daalikana waa qaado oo inahum lakaadibuuna iyo subxaan allahi camaa yasifuuna iyo xataada qaayana dhankaasi ka ta idaa jaa axadahu qaala rabbi irjicuun adduunye iyo celi buu dhahaya lacallii waxaa laga yaabaa acmalo inaan camal falo lacallii likay acmal saaan u camal falo saalixan camalan saalixan camal wanaagsan fii maa kii taragtu aan ka soo tegey iimaankii iyo wanaaggii iyo acmaasha fiicnayd saan hadda ula imaado markuu arko dhibaatada iyo dhimashada iyo dhibaatada meesha taal ayuu wuxuu dhahaya ilaahayow celi lacallii acmalu saalixan fii maa taragtu oo acmaala irjicuunidaas waxaa layidhi ilahay bay la hadlayaa jamaca damiirkuna waa tacdiiman lilaahi weynayn ilaahi carabtu markay axad shanigiisu wen yahay la hadlayaan lafduljamaacay kula hadlaan keligiis ma cabiraan qolo in malaa'igta ku sheegteen waa jira laakiin sidaa hore tafsiirka hore xoog badan lacallii acmalu saalixan fii ma tarabtu ilaahay wuxuu yidhi kalla ka aad ka joog wey rajcadaa iyo noqoshadaa dalbashada aad dalbanaysid kalla ka aalow ka joog ma helaysid wey innahaa kelimadda ah ku hadashay innahaa iyadu oo tee ah rabbirjicuuni innahaa iyadu oo tee ah kelimaddii ahayd rabbirjicuuni ilaahayu celi aa tidhi kelimatun waa kelimad kelimadaasoo huwa isagu axadkaasi qaa'iluhaa mid iska yiri ou yahay markuu dhimanayey markuu sii dhimanayey kelimad uu iska yidhi weeyaan haddii xataa la ceshana ma soo fiicnaadeen walow rudduu walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu ilaahay baa yidhi xataa haddaa celino iskama daynayaan waa kelimadu iska yidhi marka dee kalaam dhan weeye hadda rabbirjicuuni dee kelimad baa wa kelimatun bihaa kalaamun qad yu'am mar baa kalaam dhan kelimad laga cabiraya kama qaala ibnu maalik kelimatun huwa qaa'iluha kelimadu iska yiri wey oo aan waxba u taraynin markay dhibaatadaa arkaan bay iska walbahaaraya ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala rajcadaas heli mayaan noqon mayaan wa min waraa'ihim hortooda waxaa ahaaday barzakhun barzakh iyo teeda ilaa yowmi yubcauuna laga gaaraya ilaa maalinta laga soo bixinayo waxaa ka horeeya wax la yidhaahdo xaajis inay adduunyo u noqdaan xaajiskaas xaajis waxaa la yidhahda shayga laba shay kala teedahayo u dhaxeeya maalan laba biyood oo halkaan kanaal maraya iyo halkaan kanaal maraya meel yaroo taaga hadday udhaxayso meeshaas u dhexaysoo dheer xaggana biyaha ka maraya xaggana biyo xaajiskaana u dhexeeya marka adduunyadii meeshaas xaajis baa iyaga u dhexeeya wa min waraa'ihim barzakhun ba ah ilaa yowmi yubcauuna wey ilaa maalinka laga soo saarayo waa caalam waxay gelayaan barzakha aakhiradii weynaydna weli ma gaarin adduunna dib ugu soo noqon mayaan ilaa yowmi alqiyaama markaas barzakhaani iyo qubuurahaani waa xaajis maa bayna addunya walaaakhira adduunyana laga tegay aakhirana aan la gaarin ana qofkii dhintay aakhiradiisii qaamat qiyaamatu laakiin aakhiradii weynayd iyo xisaabtii arrimahaas weli ma gaarin wa min waraa'ihim marka wa min amaamihim bay ka dhigantay darafkaas waraa'ihim awal gadaal baa loo isticmaali jiray bimacnaa khalf laakiin maanta hunaa bimacnaa amaam weeye wa min waraa'ihim iyaga hortooda waxa ah barzakhaas ah xaa'il baa teedah ba ah marka horeyna waa loo isticmaalaa gadaalna waa loo isticmaalaa wa min waraa'ihim barzaqun ilaa yowmi yubcauun ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala faidaa nufiqa markii la afuufo fi suuri suurka nafkadii labaad oo khalqiga lagu soo saarayay quburaha ka soo baxayeen falaa ansaaba wax nasab sheegasa nasab sheegashu baynahum dhexdooda maahanin yowmaidin maalinka iyaga yowmaidin maalinka isaga ah qaraabanimo iyo saaxiibnimo iyo nasab hebelkee ahayd qoyskee ahayd waxa adduunka maanta la isweydiinayo meesha kama jiraan waa yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi saaxibatii wa baniihi walaa yatasaaluuna kuwa wax isweydiinayana maysaan walaa yatasaalu waxna ma isweydiinay barkood barka kale wax ay isweydiinayaan ma jiro hadda aayad kale waxaa la yidhi wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluuna intay isi soo qaabilaan bay wax isweydiinayaan waxaa looga jawaabayaa qur-aanku iska hor imaan mayee qiyaamadu waa maalin dheer oo tiro badan mawaaqif iyo meelo kala duduwan baa la maraa meelaha qaar waad isla hadlayaan meelaha qaarna shib weeyaan islama hadlayaan waxna isweydiin mayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman qofkii haqulat ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisa khayrka xasanaadka maxay ka cuslaadeen sayi-aadki hal xasanaba allaha ka dhigo waxaa jira kafadaha marka la miisaya xabad badara markaa mid ku dadho waxaa laga yaabaa xabaddaa badarkaa inay ku tusto inay kafadii rajaxantay wax yaraa lagu dara hal xasano yar baa allaha ka dhiga haddii xasanaadkiisu bato fa ulaaika kuwaas mantaa bimacnaa macnaha jamc ka ah tilmaamahaas kuwa noocaas ee sucadadaas hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah waxaa la yidhi laakiin kafadaha adduunka dee midda cuslaataha hoos aadda midda fududaatana korba aadda laakiin xasanaadka xagga marka wax la miisaamayo sidaa cagsigeed bay arrinta noqonaysa kafadii khayrku inayba kor aadaba waman khafat qofkay fududaato mawaasiinuhu miisaanadiis sayi-aadkiisii baa batay xasanaadkii baa laga batay fa ulaa'ika kuwaas ashqadaaya ahlu naarka aladiina kuwa weeyaan khasiruu anfusahum naftoodii khasaariyeen khasaaro xoola ku dhaafa iyo waxaas keliya maahalayh naar qof joogto ah ee abaddi ah iyo macaasi naftiisii uu la yimid ay u khasaadhay khasaarada rismiga qofkaasaa qabaaliya fii jahannama khaaliduuna fii jahannama khaaliduuna ku tacalluqaysaa fa ulaa'ika kuwaas aladiina weeyaan khabarka wakaa khasiruu anfusa khaaliduuna weeyaan khabarun bacda khabar khaaliduuna kuwa waaraya wey xaggee fii jahannama naarta jahannama la yidhaahda dhexdeeda ayayna ku waarayaan halkaas ayay gelayaan oo ku waarayaan waarid haddaa maqashin waa meel aan weligeed aan laga baxaynin ilaa iimaan la'aan bay ku dhinteen mar haddii qofku iimaan la'aan ku dhintana gaalnimadaasoo ku waarayaa weligiisna kama baxayan bay noqonaysaa halkaasu ku jirahayaan fii jahannama khaaliduun talfaxu fa ulaahi kuwaas aladiina kuwa khasiruu anfusa talfaxu xaala ay leefayso ama talfaxu waxaa gubaysa wujuuhahum wejiyaashooda an naaru naar baa ku dhacaysa xubinka qofka jirkiisa ugu qaalisan wejigii sharafta lahaa naar baa ku dhacaysa naar baa gubaysa wey talfaxu wujuuhahum waxaa gubaysa an naaru naar wejiga waxaa loo khasa xubnaha meesha u sharaf badan wey wejigiiba haddii naartii taabatay jirkii kalena iska baddaha ka sii daran wa hum iyagu fiihaa naartaa dhexdeeda kaalixuuna wey naartaa jahannamaa dhexdeeda kaalixuuna kuwo wejigoodu ma wejigoodu uu cabuus yahay wey weji cabuus caabisuun ama wahum fiihaa naarta dhexdeeda kaalixuuna kuwo wejiya cadcad wey weji caddaantaan maxay tahy macnaha maqaarkii baa naarta cunta lafihiiba oo qayaxan baa muuqda marka waxaa la leeyahay ilkahoodii baa muuqanaya labadii bushimoodna bushinno xagga korey u cararaysaa madax halkaasi fuulaysaa bushinno hoos bay usoo cararaysaa markaasaa afkii iyo ilkihii iyo lafihii wixii oo qayaxanoo muuqda ilaa hilibkaan iyo maqaarkaana qurxinaye baa meeshii ka muuqanaya labadii bushimood baa saa u kala cararaya bushintii hoose halkaa xuduntaabay tegaysaa baa layidhi bushintii korena xagga madaxa loo maqaarka loo loo siibaya si neef harga laga bixinayo wahum iyagu marka fiiha naarta dhexdooda kaalixuna kuwa wejiya kufoolxun weeyaan kaalixuna weeyaan kuwa wejiya kufoolxun wejiyadooda ay diiran yihiin neefka marka la gowraco waxaa badanaaba kala taga ilkihiisibaa muuqdo oo waa wax la gowracaya waxaa muuqda bushintii koreo kor aaday iyo bushintii hooseo hoose aaday iyo ilkihiisi iyo carabkiisi waxaasu saas si u muuqanaya foolxumo ah haddii neefka la qalo madax laga gooyo oo kale iyo halkaa madax lagu tuuro oo kale sida uu yahay oo kasii foolxum oo naar ah weeyaan wahum fiiha kaalixuuna ilahay baan ka maangala allah naga maangeliy qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam takun mayaysan ahaanin aayaatii aayaadkaygu tutlaa mid la akriyay calaykum dushiinna waa tawbiiq iyo canaan war aayaadkii qur-aanka ma waan adduunka laydinku dul akrin oo fa kuntum aydnaan ahaan bihaa aayaadkaas tukadibuuna kuwa beeniyey qaaluu waxay dhaheen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagayo halabat waxaa naga qaalib noqotay calaynaa dushayada shiqwatunaa ayaan daraya ayaan daro ayaan daro ayaan daradanadi shiqwatunaa shaqaawatunaa ayaan daridii iyo ahlu naarnimadii ayaa naga qaali noqotay wa kunnaa waxaanuna ahaan qowman qoom qoomkaasoo daalliina dhumay oo hanuunka ka dhumay hawada yada iyo tamashlan iska raacan wixii naftu rabtaan iska samayn jirin rabbanaa rabbiganagdo rabbigaa rabbanaa bay guraya akhrijnaa naga saar minhaa naartaa naga saar oo adduunyo nagu celi fain cudnaa haddaan u noqonno gaalnimo iyo macaasi iyo iimaan la-aan fa innaa annagaa daalimuuna daalimiina markaas horta waxay qireen inay horta daalimiin ahaayeen kunnaa qowman daalliina hortaa waa qateen tadaruc iyo waxay la yimaadeen isbihinbihin deedna lagama yeelayo rabbanaadaan ay halkaan daldalayan wax u tarmaysa rabbanaada adduunka wax kuugu taraysaa kuwaan hadday hadda rabbanaa dhahaan oo ilaah kuu toobadkeenoo rumeeyaan bay waxu taraysaa xagga markay rabbanaada dhahaan kabay u taraysa male is-abaalmarintii weeye markaas halkaan bay rabbanaadu hadda u furanta oo laga toobad aqbalaya qaala ilaahay wuxuu yidhi ikhsa-uu ku fogaada fiiha naarta dhexdeeda walaa tukallimuuni hana ila hadlinina tukalimuuna iyana sidoo kale laga cabiro shib shib dhahayo walaa tukalimuun shib dhahaada ilama hadli ka dhaan dee ilahay baa awalba ka hadalsiinaya mar hadduu ma hadli ka dhaan mayagaa u noqon kara ikhsa-u fiiha ku dullooba naarta oo ku fogaada waxaa weeye eyga inta badan kelimaadka loo isticmaalo wey ikhsa-u wad baa la yidhahdaa eyga marka la eryay hana igala hadlinina cadaabka in laydinka kor yeelo eyga marka la sajrinayo la canaananayabaa ikhsa la yidhaahdaa iyagaa marka la ihaanaynayaa oo la dulaynayaa kuwaan marka waxaaba la leeyahay markay saa iyagu codsadeen waa loo jawaabay qaala wuxuu yidhi ilaah baa dhahaya laakiin malag baa loo soo marinaya calaa lisaani maalik maalik oo khaasinu naar soo maaha wanaadow yaa maaliku soomahay baa loo soo marinayaabal faasirtu waxay qorayaan bacda qadri dunyaa maratayn adduunyadu intay jidhay laba jibaarkeed markii laga aamusan yahay baa waxaa la dhahayaa ikhsa-u fiiha ku fogaado ku durka ku dullooba adduunyadu hadda intay jidhay ilaahba intaas iyo intaa iyo intaa allahu aclam ikhsa-u fiiha naarta dhexdeeda aamusan walaa tukallimuun maxaa yeelay ma dhacayso in adduunyo laydiin celiyo mana dhacayso naarta in laydinka fududeeyo midna ma helaysaan wey waxaa kaloo jiray innahu shaniy kaana fariiqun koox waxay ahayd innahu xaalkii shaanigu kaana fariiqun fariiq wuxuu ahaa oo min cibaadii addoommadayda ka mid ah ilahay baa isku idaafay yaquuluuna kuwa yidhaahda rabbanaa rabbiga nagiyo aamanaa waa ku rumayn ee fakfir lanaa noo dhaaf warxamnaa noo naxariis wa anta adiguna khayruraaximiina inta naxariisata kanu khayr badan baa tahay addoommo noocaasa baa sidaa dhihi jiray oo bilaal iyo khabaab iyo suhayb iyo kuwo kale ay ka mid yihiin markaasaa waxaa ku jees jeesi jiray abujahal iyo guruubkiisa ilaahay wuxuu yidhi addoommo noocaasaa jiray shacnigu waxaa weeye addoommo noocaa ii barya inaan lahaayo ay jireen fatakhadtumuuhum waxaad ka yeelateen addoommadaas sikhriya jees jees ayaa ka dhigatay waa ku jees jeeseen wey xataa ansowkum ilaa idinka halmaan siiyeen dikrii aniga xuskayga macnaha iyagii maanta ku mashquulsheen istihzihii laftiisii baa wuxuu idinka mashquuliyey aniga xusidaydii xataa ansowkum ilaa iyagu idinka mashquuliyeen maaa loo idinka halmaan siiyeen maxaa looga jeedaa istihzihii baa iyo jees jeeskii baabaa dikrii aniga xuskaygii iyo daacadaydii iyo cibaadadeedii idinka mashquulisay oo wa kuntum waxaana ahaateen minhum addoommadaas tadxakuuna kuwa ku qosla oo ku maadaysta innii anigu marka jazaytuhum waxaan ku abaalmariyey alyowma maanta bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabirkay la yimaadeen dartiis waxaan ku abaalmariyey annahum iyagu hum iyagu alfaa'izuuna inay yihiin kuwa liibaanay oo baasay oo jannatu naciim lagu abaalmariyey annahum kownahum hum ulfaa'izuun inay yihiin kuwa faa'isiintaabaan ku weyn noocaas ahaa oo aa ku jees jeesi jidheen saas ayaan ku abaalmariyey taasina wata addoommadaa wan wanaagsan oo asaa ugu jees jeesi jidheen maanta waxaan ku abaalmariyey annahum hum ulfaa'izuun saasaan ku abaalmariyey annahum liannahum maxaa yeele iyagu hum iyagunba alfaa'izuuna waale kuwaasna abaalmarintaasaa lasi intaasi marka ay dhacday oo kuwii wanaagsanaayo a ku jees jeesi jidheenna ilaahay abaalmarintaa iyo jannadaas ku abaalmariyey tanaa iyana ka dambaysay marka qaala ilaahay wuxuu yidhi kam labistum imisaa ku nageydeen fil ardi ardada cadada saniina oo min jihati sanada ah tira intee ah cadada siniina min jihati tiras macnaha sanada tiradood ah cadadku waa tamyiiz min jihati tira sanadeed ah imise sanaad adduunka soo joogteen oo cimrigiinnu ahaa qaaluu waxay dhahayaan labithnaa waan soo nagayn yowman maalin aw bacda yowmin ama maalin qaarka maxaa yeelay dhibaatada u muuqanaysa iyo shadaa'idda iyo howlka iyo cadaabka baa wixii oo dhan baa la soo yaraanaya ama waxay ka dhigan tahay waxa naga dambeeya iyo cadaabkana hor yaallo aan gelayna bay leeyihiin marka loo fiirsho wixii aan soo marnay barwaaqo kasta iyo cimri kasta boqol sana ka bad xataa haddaan gaarnay waxay ka dhignaanaysaa maalin ama maalin barkeed markaase misna waxay leeyihiin fasalil fas'al weydiih ilaahayow alcaaddiina ilaahyow kuwii soo tirin jiray oo soo xisaabin jiray waaba wareersanaho maanta annagu waxba ma sixi karne dahsho iyo wareer baaba nagu dhaco waxba maanta tiro aan sheegnay maalin iyo maalin barkeed iyo waxaan sheegayno waxba nooma saxnee bal kuwii wax soo xisaabin jiray malaa'igtii wax naga qori jidhay ilaahda weydii qaala ilaahay wuxuu yidhi in labidtu maa labidtu maydnaan soo nagaan ilaa qaliilan wax yar mooyaane waa run dhan markii laga fiirsho markii waxa idinka dambeeya tira badnaantiisae weligiin meesha a ku jiraysaane cadaabka iyo ciqaabka la fiiriyo adduunyada wixii aad soo nageydeen waa wax yarbay iska noqonaysa maaha inay maalin ahayd iyo maalin barkeed laakiin waxaan damboo hadda bilaabanaya markii loo fiirsho wixii hore adduuniya aakhira lays dhinac dhigo adduunya waa wax dhammaanaysa aakhirana ma dhammaato low annakum idinku kuntum hadda ahaan lahaydeen taclamuuna kuwa wax garanaya oo cilmi leh oo fahm leh la caraftum waa garan lahaydeen xaqaarata dunyaa adduunyada xaqirnaanteeda markaas ismaydnaan raaciseen adduunyo oo jawaabtii lowda halkaas baa soo qadaraysa waay low annakum haddaa ahaan kuntum ahaan lahaydeen taclamuuna kuwa garanaya qadra lubfikum intaa ku nageydeen adduunyo na waa layidhi lamaa aafartum ulfaaniya kan dhammaanaya kamaydnaan doorateen oo adduunka calal baaqi kan weligii jiraya kamaydnaan doorateen ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala afa xasibtu ma waxaa u malayseen oo moodeen annamaa khalaqnaakum inaan idiin abuurnay cabasan caycayaar iyo baadi inaan laydin abaal marinayn inaan ciqaab jirin sida xoolahaasoo kale wa annakum idinkana ilaynaa xaggayaga laa turjacuuna inaan laydiin soo celinayn mayaa u malayse laa weeyaan laysa alamru kamaa tadunnuun saa malayseen arrinku ma ah takliif baa idin saaran cibaadaa idin saaran abaalmarin baa jidha fatacaala allaahu ilaahay baa nasahnaaday fatacaala allaahu ilaahay baa kor ahaaday fatacaala allaahu taqadasa allaahu ilaahay baa dahirnaaday alkabiiru aljaliil allihii almeliku meliga aha allihii alxaqu xaqa aha laa ilaaha ilaa huwa muxuu ilaahay ka dahirnaaday naqaa'is oo dhan laa ilaha ilaa kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha illaa huwa isaga mooyaane allihii rabulcarshi carshiga rabbigiisa aha carshigii alkariimi wanaagsanaa alcarsh alkariim alcaiim carshku waa wenya waa wanaagsan yahy waman yadcu qofkii caabuda maca allaahi ilaahay maciisa ilaahan ilaaha aakhare kale oo ilaahay mici shariigi yeela ilaahaas ka sifeeyo ilaahaasoo laa burhaana lahu wax xujaah aysan u ahaanin lahu midkaan caabidkaayo wax caabudaya bihi bicibaadati caabudidiisa laa burhaana lahu bihina mafhuum ma leh oo ilaah kale oo burhaan lahoo la caabudo oo kalo aan ilaahay ahayn ma jiro ilaahaasoo laa burhaana lahu bihi yaa wax xujaah aysan ugu ahaan lahu caabidka bihi bicibaadati inuu jirayo mid burhaan lagu caabudo laho oo ay wataan oo kale laga fahmi maayo ma jiro laa mafhuuma lahu fainamaa xisaabuhu kaa xisaabkiisu cinda rabbihi rabbiga agtiisa u ahaaday kaa xisaabkiisu cinda rabbihi rabbiga agtiisa ayuu ahaaday hadda xisaabkiisu muxuu noqonaya qof ilaahay maciisa ilaah kale caabuday oo baadila waa cadaab iyo ciqaab inahu shaaniya laa yuflixu ma guulaysaanoo ma aflaxaan alkaafiruuna kuwa gaalada ah suuradda maxaa lagu soo bilaabay awal qad aflaxa almu'minuun maxaa lagu soo gabagabaynayaa halkaas muminiinta liibaanay baa leeyahy halkaana ma liibaanayaasha lagu sheegayaa innahu laa yuflixu ma liibaanaan alkaafiruun kuwa kaafiriinta ma liibaanaan labadaa qole say u kala fog yihiin arag bilowga iyo dhammaadka qad xaqiiqi aflaxa almu'minuuna baa liibaanay aladiina hum fii salaatihim khaashicuuna tobanka aayadood isku xigo cajiibkaa suuradda kusoo bilaabtay halkaana balqoladan waxaa la yidhi iyana arag laa yuflixu lkaafiruun baa lii xaalkay shanigu waxaa weeye gaaladu ma liibaanaya waqul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamedo calayka salaatu wasalaam rabbi rabbigayow ikfir dhaaf ilaahayow ii dhaaf ummaddaa la barayaa nebigu dambi ma leh warxam ilaahayow naxariiso wa anta adigu khayruraaximiina inta naxariisata kanuu khayr badan baa tahay arrinkan waa tacliiman lilumma ummaddaa waxaa la amrayaa inay ilaahay ammaanaan inay ducada la yimaadaan inay dhahaan rabbana kfir lanaa warxamnaa biraxmatik inay sidaa yidhaahdaan yaa arxam araaximiin sidaas baa la barayaa macnaha oo loo sheegayaa sidaa dhe baa layidhi nabi allow calayka salaatu wasalaam ummaddii markaa adiga dhahdidna ummaddiina sidii unbay dhahayeen wa anta adiguna arxam araaximiin baat ilaahay marka nebigu ducooyinkaas dee salaadooba ku akrin jira allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira wainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta fakfir lii makfirata min cindik warxamnii inaka anta alkafuur raxiim iyo kuwa la midka ah marka alkhidaab waxa weeyaan iyadoo nebiga lasoo marinayo calayhi salaatu wasalaam ayaa ummaddiina loo soo marsiinayaa oo laleeyahay ummaddu saan inay dhahaan baa laga rabaa ilaahay ammaanaan ayaa laga doonayaa ducada inay ku ducaysaan ayaa laga doonayaa iyo wixii la mida weeyaan waqul rabbi ikfir waarxam wa anta adiguna khayru ilaahay sidaa weeyaan subxaana wa tacaala ilaahay noo naxariiso dembigeennana ha dhaafo darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclamu bisawaab